kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijkii caweyska washington oo caawa ahaan idinku hayo fanaanada cadar axmed kaahin oo nala wadaagaysa sheekooyin qosol leh oo ku saabsan soomaalida qurbaha iyo kuwa gudaha waxaan kaloo barnaamijka idinku hayaa maalqabeenka lix iyo labaatan jirka ah ee mareykanka ah ee master beast iyo dhaqaalaha xaddhaafka ah ee uu ka sameeyo shabakadaha bulshada iyo sida uu u adeegsado dhaqaalahaasi oo caawa iyo caweyska washington waa hagaag waxaa caawa barnaamijka caweyska washington igala qaybgalaysa fanaanada cadar axmed kaahin oo aan kala sheekaystay sheekooyinka qosolka iyo layaabka leh ee soomaalida qurbaha iyo kuwa gudaha cadar mar kale kusoo dhowow barnaamijka caweyska washington caasha walaala waa is dhowahay aad baan kuu salaamayaa marka barnaamijka caweyska washington horta bal mar kale kusoo dhowow waan dhowahay walaala waad mahadsantahay caashahay inta badan dadka ku yaqaana ee ama idaacadaha kaa maqlay ama social mediaha kugu arkay ama kaa dhegaystay aadaad uga qoslisaa sababtaa waxaad taabataa xaqiiqooyin jira ayaad si kaftan iyo sheeko iyo qosolle ku sheegtaa waxaan rabaa bal caawa barnaamijkan caweyska washington dadkan soomaalida ah ee aadka u safra beryahan dambe bal waxa aad ka dhihi lahayd
dadka soomaalida ah horta markoodii horeba dee reer guuraa bay ahayn oo muddo yarun baynu magaalo joognay moog tahay haye
markaa guuritaankiibaa dhiigooda ku jira oo waaba kudkii oo kaba loo talay waaba tii oo sibir war ku dhaco oo dagaal ku dhacay haye marka aad bay u qaxeen mid xabad ka carara iyo mid wax kale ka carara iyo mid waalin la carara iyo adigu waa la wada cararayaa deedna waa la qaxay oo qur baa la tegey markii qurbihii la tegey in maryaha la dhigto oo layska fadhiisto soo lama rabin oo kabaha la siibto oo kabaha la siibtoo bal la nasto oo iskuulladii iyo bal waxyaalihii la galoo adigu in yarba markaan dhowr sano joognayba waxaa la bilaabay meel heblay ka shidan tahay waxaa la aaday yamantaa horta yaman baa laga bilaabay yeman baa la tegey maleeshiyaa la tegey turkigaa la tegey waxaa la tegey kenya haddana dib loogu noqday bombaasaa la tegey meel walbaa la tegey waxaa hadda masarba aad iyo aad loo tagaa guryaaba masar iyo laga dhistay turkigana aa hadda mid baa maalidood wixii igu lahaa ruwanda ugu fiican meel la tago boqoladii isxaaqde inagoo kala ahayd waxau yidhi markiiba way heshiiyeenoo way fiicnaadeenoo inaga way naga wanaagsan yihiinoo ee quruxdeeda iyo raaxada iyo nolosha waad yaabaysa masafarun baanu ku jirna midda kale caashaay markay dagaalada sokeeya dhacaan waa wax iska caadi oo natural oo caalamkao dhan laga ogyahay waxaa bata stresska bata depressionka iyo ama cuduradan maskaxda ayaa ku dhaca hadday dadku dagaalaka ay dagaalo ku dhacaan xitaa maaragtay askaraan hadda masalanba maraykanku hadduu askarahoodu dagaalamaan bar badan oo waxaa soo noqda waalan oo oo dawo ku nool oo dawo ku noolo markay soo noqdaanba waxa weeyaanba dhakhtarada inay galaan baa laga yaabaa marka annagu ma naqaano awal horena waalin yar baynu iska haysanay oo natural ah oo soomaalidu sibay u degdegtahay oo ma garanayo ma talow ma waxyaalo badan baa inagu maqano marka dad badan baa maskaxiyan wax u noqday waddankii kuwa isu dhaaranaya waxaad arkaysaa dhaarta ka dhacaysa babababa ninba ninku ka dhaar badan yahay ninba ninku ka dagaal badan yahay nin ninku ka caro badan yahay ayuu ka sumcad badan yahay oo laga jecel yahay marka ilaahay ha inoo sahle dadkeennii ilaahay cagaha dhulka ha u dhigo bal anu waxaa odhan lahaa qur-aan akhrista oo awal cashe waxaynu arki jiray qofka nabadoonkaa culimada aqoon-yahanka dadka nabadda doono doona ayaa sumcad badnaan jiray aad iyo aad hadda qofba qofku ka rabshoola yahay ayuu sumcad ka sumcad badan yaha loo leeya nin noolbaa reer hebel ninkan bayna hogaamin karaa waa ninka ugu dagaalka badan
waa gartay berigii hore markay dagaalla dhacaan waxaa la odhan jiray war bal meel hebley dagaal ka dhaceen ilaahay hortii aynu kula dhex gallo oo dadka xil baa saarnaa jiray hadda cashay waxaad arkaysaa meelo badan oo dhulkeenna soomaaliyeed ka mid a oo gam laysku siiyo wax u dhaqaaqaya iyo wax hadal haya iyo wax idaacada ka sheegi iyo aadan garanaynin war dadkii away aqoon-yahankii away culimadii away indheergaratadii oday dhaqameedkii away suldaamadii ugaasyadii garaadad war dadkii maya baad is leedahay marka ilaahay ha inoo sahel caashaay waa gartay marka marka sheekadan ku saabsan dadkan mar hadduu bal ama bulsho ay dagaalo sokeeye ay ku dhacaan oo weliba muddo dheer ay ku jiraan sida soomaalida oo kale inkastoo laga soo kabtay oo dowlad ay dhisanto oo baarlamaan la sameeyey laakiin weli dagaaladii iyo shoobarihii baa weli lagu dhex jiraa marka dadka aad aragtay ee waxaa la yidhahdaa dadka qaar iyagaaba isgartaba inay maarata wax ka qaldan yihiin ha annagu kolley halkan aanu joogno maadaama aanu qurba nimi oo aanu waddan shisheeye joogno oonaan weedarkii iyo hawadii iyo barafkii iyo afkii nagu adag yahay wax waliba deegaankii nagu adag yahay dadkii dad cusub dee dad waaweyn oo iyagoo waaweyn un waddan kusoo dhex dhacay baanu nahay marka dad badan baa waxay qaadeen buufis ku dhacayo strays ku dhacayo marka gabdhaanu maalin iska kaftamayno waxaanu nidhi nayadha anigu abaan isla hadlaa gabadh kale waxay tiri anigu anaaba isu jawaabo anaaba iska dhamaystaba oo xitaa jawaabta cid kama sugo gabar kale waxay tiri oo iska aamusnayd oo fadhiday waxay tiri bisinka inaad ir anigu waxaas wallaahi waxbaba kuma noolidin haddaad saa tihiine marka waxaan ku nidhi adigu stagekii aad iskaran lahayd waad dhaaftay adigu adaa nago
waa ku soo gaari doonaa baa tiri waa noo dhiman manaa heerkaaga waa maarta weli in la soo gaaro u baahan yahay ha cashay qof baa saa kuu soo eegayo ama dadka waddankan aho markaasaa la odhanaya ha wuxuu iyaga imaad garanaysaa ha waa discrimination kelmad la yidhahaanu baranay waa miyaalad yacni faquuq waxaa la ii eegaya ha muslimnimadayda ama madowgaygaa la la ii eegayayo say ii eegayaan maaragta ha waan garanayaa de waan garanaya waa xin hag hadda cidibo kuma eegaysa adaa iska mooday oo qabyaalad iyo balaayan u baranay moogta ay markaasaad oranaysa ha w xaasidaya waan garanaya waa muslimnimada oo muslimkay neceb war cidina kuma nebe cidina kuma arkaysa ee iska dariiqa iska mar yaaba ku og dhe yaaba ku og marka wax badan bay naga khaldan oo bal inaynu qur-aan isku akrino oo dhakhtarro tagno oo de yaa dhakhtarina gaynis ma dhaane
yaa miirle yaa miirle wax la warsanaaba la dhihi jiray
marka allah inoo sahlo allah inoo sahlo waddankeeni allah inoo qaboojiyo miyirka allah inagu soo celiyo
waa hagaag welina waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington sidoo kale waxaa istuudiyaha ila fadhiya caawa oo barnaamijka caweyska washington igala qaybgalaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo dhinacyo badan kasoo fiiriyey maalqabeenka lix iyo labaatan jirka ah ee maraykanka ah ee master beast loo yaqaano oo dhaqaalaha xaddhaafka ah ee malaayiinka dollar ah ka sameeya shabakadaha bulshada iyo sidoo kale tirada dadka ee ku xiran wiilkan yar iyo sida uu adeegsado dhaqaalaha iyo weliba sheekooyin kale oo xiiso leh oo ku saabsan maalqabeenkan shirwac soo dhowow mar kale
markaa dee dabcan aynu ka hadlayno warbaahinta bulshada adduunyada waxaan filayaa imaka haatan qof aan si fiican u fahmayninba inuu yaryahay oo waxa ugu badana haatan aadka loo isticmaalo ayuu ka mid yahayba oo dee halkii berigii hore qofku dee waxyaabo kale warbaahinta ka geli jiray hadda waxay noqotay waxyaabaa udubdhexaadka ah marka haddaynu marka hore ninkan ku horeyno caashaay ninkani waa nin u dhashay waddankan maraykanka gaar ahaana gobolka north carolina la yidhaahdo ayuu asal ahaan kasoo jeedaa walow uu ku dhashay gobol kale laakiin se halka ku koray inta badan ku hana qaaday waa gobolkaasi da-diisu maba weyna waa lix iyo labaatan jir keliya sanadkii kun sagaal boqol iyo sideed iyo sagaashankiiba adduunyada kusoo biiruu dhashay masarbist waa lix iyo labaatan jir waa lix iyo labaatan jir ninkaynu saamaynta intaa leegle aynu ka sheekayn doono leh cajiib dadiisuba waa labaatan iyo lix soddonba ma gaadhin magacan master bias waa magaca inta badan warbaahinta bulshada kusoo gola ama youtube-ka baalka la yidhaahdo laakiinse magaciisa rasmiga ah dee soomaalida way u wanqali jirtay qofka marku dhashay loogu wanqalay nolosha loogu bilaabay waxa weeye waa james stephen jimi donaldson
master biisna ku magacdheeriy master biisna ku magacdheeriy master biis tax ku ka keenay marka uu soo koobay bilowgii markuu youtube-ka bilaabayey ayuu magacaasi qaatay kadibna magacuunbaa u hirgalay kaasuu markaa ku sameeyey waxyaaba badanoo haatan aynu ka sheekayn doonno marka markaynu magacaas magaciisa guud ka nimaadno ninkani wuxuu bilaabay youtube-kan inuu soo geliyo muuqaalo iyo waxyaabo kala duwan muddooyinka ugu horreysay waqti bay ku qaadatay inay bulshadu bartaan oo islamarkaana ay la falgalaan ay wax badan ka ogaadaan muuqaaladii wuxuu sameynayay marraa waahid laakiinse waqti badanba kumay qaadane sanad aan siiba fogeynba haatan laba kun iyo toddobiyo tobankiia ilaa toddoba sannadood meelahaasi laga soo wareego ayuu si fiican ninkaasi iyo adduunyada isku barteenoo youtube-kiisu uu gaadhay maxaanku idhahdaa number ama tiro aada u badan iyadoo intaa wixii kasii dambaysay marba sii kordhayey caashay weliba haddii numberka iyo tirada ninkaasi ku taxan bogga uu ku leeyahay youtube-ka haddaad ogaato waxaa laga yaabaa inaanad malaynin sanadka laba kun iyo toddobiyo tobankii ilaa hadda intay soo gaadhay waa laba boqol iyo siddeetan iyo sagaal milyan oo qof in ka badan waa saddex boqoloo milyan inku dhadhow waa dhowr wadan oo dunida ku yaalla oo laysku daray bulshada ku nool baa ninkaa daba socota waa lix iyo labaatan jir marka intaasoo qof baa daba socota oo raacda waa youtube-ko keliyata bug kalaa jira oo ku leeyahay hanaanka la yidhahdo amaba warbaahinta kale bulshada ku wada xidhiidhan la yidhahdo instagram-ka iyadana toddobiyo konton milyan oo qof ayaa ku xiran ayaa ku xidhan oo daba socda waa gartay marka ninkani waxyaaba badan buu sameeyaa uu bulshada inta badan usoo gudbiyaa iyo muuqaalo aada u badan marka facebookiisa iyo twitterkana malaha mid ay soddon milyan ku xiran tahayna waan arkayay talow kuma ahmo twitterka u hamise facebookiisa iyadana intaasoo kalea kuwa kale malaayiin kalea kaga sii xidhan wow laakiinse labadana inta badan ay dadku aad uu aadna usoo geliya gaar ahaan weliba baalka la yidhaha youtube-ka waayahay marka shirwac siduu u sameeyaa muuqaaladan uu intaasoo bulsho ah uu ku kasbado oo dowlado la isku dara xataa ka badan dadka daba socda wiilkan yar ninkani waxyaaba cajiibu inta badan qaataa marka laga yimaado de inuu adduunyada u safro uu dhacdooyin iyo waxyaabo ma garanaysaa isagu u curiyo oo uu tartan bulshada ku geliyo uu sameeyo qaarkood waxyaaba adagoo nolosha qofka biniaadamka ku adagoo idhahdaa lagu tartamo iyadoo dadka lacag usoo bandhigaya ule lacagtaasaan idin siinaya haddaad waxaa samaysaan waxyaaba ina caashe ka xusin karno waxaa ka mid a tusaale ahaan oo kale in uu sameeyey waxaa jiray filimaan dhowaan la daawan jiro taxana ah oo la odhan jiray squid games oo waddanka kuuriyada koonfureed laga soo saaro kale kaasoo kale inuu usoo bandhigay in dadka qaar ay ku tartamaan iyadoo noloshii rasmiga ahayd uu ka dhigay lacagtu ku bixinayana aan lacag yar aanay ahayn oo tusaale ahaan oo kale afar boqol iyo lix iyo konton kun oo dollar waa ku dhowaad nus milyan buu ku bixinayay markaa qofka ku guulaysta ayuu siinaya marka dad kala duwan baa ku tartamayay aada u badan oo maxaanku idhahdaa hawshaas iyadaa ka qayb qaatay tusaale ahaan oo kale waxaa jirtay xilli xilliyada ka mid a inuu iyadana sameeyey in uu dadka halkaasi jooga ama bulshadiisa ku taxan in uu yidhi qofkii ku dhex noolaada supermarketka waxa la yidhaha ama dukaamadan laga adeegtay alaabta badani taalla gudihiisa ku noolaada maalintiiba waxaan siinayaa muddo afar ilaad saacadood oo kolba dhex jooga maalintiiba waxaan siinayaa toban kun oo dollar alashaan ku dhex noolaada muxuu la jeedaa halkaa dhex jooga alaabta halkaa taallana iibiya oo maxaan ku idhahdaa dee noloshiisaba halkaa aan meel kale uga bixin laakiinse kama macaashine nin odaya bustihiisa iyo joodarigiisa ama furaashkiisa dhex dhigtay soo dhigtay muddo shan iyo afartan maalmood halkaa dhex fadhiyey waa gartay lacagtiiba kaga soo jaray de dabcan hadduu ballan qaaday u bixinaya marka ninkani sidaasuu inta badan dhacdooyin noocaasu bulshada u keenaa tartana noocaasa waxaana markii uu tirada intaa la gaadhay ku dhowaad saddexdaa boqoloo milyane qof ay ku taxnaadeen ismuu koobin ninkan iyo wuxuu sameeyey shaqaalo badan buu qorto badankooda ay yihiin asxaabtiisi isaga la soo qortay waxaana u shaqeeya caasha ilaa iyo laba boqol iyo konton qof uu isagu ku jiro labaatan jirkaasi markaa muuqaalada lasoo duuba meelaha kale kasoo duuba kamaradaha sida layrka qaar ka shaqeeyaan qaar codka ka shaqeeyaan qaar curinta waxyaabaha la samaynayo qayb ka qaataan marka wuxuu noqdayba shirkaddan oo socota
marka dadkan ku xiran kasokow in mararka qaar waxaa laga yaabaa markuu leeyahay qofkii subermarket ku dhex noolaada siduu qofkaasi markaa kusoo waxaa laga yaaba markuu hal qof busta soo qaato inay boqolaal busta soo qaataan lacag yaroo meel taalla qof kastaa raba moogtahay marka muxuu sameeyaa si uu kala saaro dadka inta badan dadku way tartamaan iminka tani waa tusaale aan soo qaadanay unugu kale subermarketka laakiinse tartanada kala duwana uu qabto tusaaleahaan oo kale waxaa ka mid a in biyaha badda baashan barkada lagu dabaasho simin buulka la yidhaha oo kale ama biyaha hoostooda qofku inuu muddo ku jiri karo ama uu ku hoos jiri karo afar iyo labaatan saacadood qaarkood waxaa ka mid a in meelaha kaynta ah oo cabsi gelinaysa dadkii oo kale ama meelahaasoo kala duwan in lagu dhex tartamo maalmo lagu noolaado la dhex joogo oo dadku soo kala harayaan marka ninkii roon baa reerka u hadha oo xaaladaasi adaga la gelaya uu dadka ku tartansiinayo qofka soo hadhaa markaa qaata marka qaab noocaasay usoo kala hadhaan kaasaana inta badan lacagta uu ballan qaaday qaata inta badan caruurta dalkan aad bay ula socdaan waxaa hadda ka hor ay caruur dalkan joogtay iga sheekeeyeen inuu waxyaabaha dadka uu ku tartansiiya xataa ay ka mid tahay boqolka qof ee ugu horeysaa ee comment ka soo dhiibata boostiga aan soo dhigi doono intaasoo lacagab aan siinaya aad iyo aad markaasaa waxaa soo commenti garaynaya ama soo jawaabaya millions dad malaayiina Mhm, mhm, aad iyo aad marka waa hal abuur cajiiba marka Taas- taas uun maaha een, qaabkaasoo keliyata un ma sameeyo een, siyaabo kaloo dadka bulshada haddaynu eegno wax ugu celiyaa Een, iminka waxaynu ka xusi karaynaa oo kale dhowaan een, eh, wuxuu sameeyey ilaa iyo kun qof oo maxaanku idhahda adduunyada ku nool caruur haba u badnaadaane oo een, eh, caadkan inta badan indhaha ka kore cataractka la yidhaahdaa Ha, een, eh, uu koray oo indhaha loo u baahnaa in loo qala ama loo fiiqo aha.
inuu lacagta ka bixiyey tusaalahaan oo kale oo adduunyada meelo badan tegey een, ama qaar ka mida qaar ka midana een, la- la- qalliinka laga fuliyey waxaana dhacday waxyaabaha walowda dhaliila ka soo baxeen oo qaar- dadka qaar ay u qaateen een, muuqaalku dadka ka duubayey inuu kaga faa'iidaysanayo dad- baahidooda dadkaasi oo muuqaalkooda sii gelinayey youtube-kiisu lacag ka helayey haddana waxyaabaha uu sameeyey waxaa ka mid a inuu kunka qof ka bixiyey markii dambena qaarkood ka hor intaan qalliinka loo samayn uu si u muujiyo qofkan inuu xarkayo in kale qoraal qoran buu tusayey uu ku lahaa maxaan ku idhahdaa een, eh, qoraalkan akhri iyadoo fariinta ku qoran casha ay ahayd waxaad ku guulaysatay lacag toba- toban kun oo doolara base nasiib darro qofka aanu akhriyi karaynin lacagtaasi Wow.
markii dambe isha loo qalay ay dadka qaar arkayeen oo isaguna lahaa waxaan sugi kari lahay qofkaasi Een, eh, sida uu uga falceliyo markuu uu akhriyo qoraalkaasi iyo weliba bishaaradaasi uu arki doono marka siyaabo kala duwan oo noocaas ugu celiya haddaynu xusi karno dhowaan wuxuu tegey een, eh, waddanka een, eh, australia uu tegey ilaa iyo toban gaari oo aad qaali u ah oo tesla uu ka mid yahay b m w ka mid yahay lamborghini ka mid yahay ayuu bixinayay iyadoo uu halkaasi laakiinse uu ganacsi uga faa'iidaysanayay oo een, waxyaaba isagu uu soo saaro een, halkaasi bilowgeeda uu ku furayey uu ku daafurayey cajiib cajiib lacagta marka siduu ku sameeyaa xaggee ka soo gashaa lacagtan faraha badan leh ee uu sidan bidix iyo midig uu maarata ugu firdhinayo wiilka yar cashay kolley waad dareemi karaysaa qofkan inaanu maxaan ku idhahdaa inaanu qof een, maran ahayn ama aanan lacagtu aan qiiminayn Een, tanuu ka bixinaya tanna way ka soo gelaysaa si kooban haddaanu idhaahdo Een, muuqaaladan uu duubayo waxyaabahan uu soo gelinayo iyo tirada intan leege waxyaabaha dhacdooyinkiinu samaynayo ku xidhmaya ayuu lacagta ka samaynaya haddaynu soo qaadanno een, laba dhinac baynu ka tilmaami karaynaa tusaale ahaan oo kale een, maadaama tirada inta lee gaadhay ku dhowaad saddexda boqol oo milyan ee qof ay ku jiraan een, youtube-ka oo kale shirkado badan baa daneeyey iyo dad badan oo wax soo saara warshada ah in waxyaa soo saarkoodii iyo waxyaabahooga inta badan een, la iibgeeyo in heshiisyo kula jira kuwaasi oo lacag ka qaada een, isaga laftirkiisu waxbuu sameeyaa uu soo saaraa tusaale ahaan oo kale dhar la xidhuu leeyahay oo magaciisu ku qoran yahay oo isaga magaciisaasi qaata Een, waxaa jira waxyaabo kale uu sameeyey isaga xaggiisa ah oo aynu ka tilmaami karno chocolate uu sameeyey ama waxyaaba macmacaanka yare la cuno Een, intaadan gudbin een, shirwaxa waan soo wadee markii ugu horreysay aan arkay ahayd laba habeen ka hor chocolate magaciisa ku qoran yaha laysiiyey maba aqoonba ma taqaanid miyaa caruurta way la yaabtay aad iyo aad marka waxyaabahaasoo laysku dardaray buu dhaqaale ka sameeya cashay tusaalahaan haddaynu soo qaadanno een, eh, muuqaaladiisaasi shirkadaha inta badan iyo heshiisyada ula galay ee uu dhaqaalaha ka qaatay sanadkii aynu soo dhaafnay laba kun iyo saddex iyo labaatankii oo keliya waxaa la tilmaamay inuu ka sameeyey labiyo sod- labiyo siddeetan milyan oo dollar wow waa sanadkii aynu soo dhaafnay laba kun iyo saddex iyo labaatankii oo keliya waad dareemi karaysaa marka laga yimaado waxyaabahan kale uu iibinayo isagu soo saaro marka laga yimaado waa keliya taa heshiisyada uu kula jiro shirkadaha kala duwan ee uu inta badan wax soo saarkooda uu uu iibgeeyo sidoo kale wuxuu leeyahay uu sameeyey berger isagu leeyahay oo inta badan virtual ama wax la yidhahdo waa online walaa ku soo caan baxay usaa samaynayey marka dhinacyo kala duwan buu dhaqaalaha intaa laguga sameeyaa isaga laftirkiisu lacag aan yarayn buu haatan haysta ee aada u badan oo markaad eegto waxaa lagu daraaba xilliyada qaar een, wargeyskan forbes la yidhahda inta badan dadka een, caanka ah ee adduunyada ugu saamaynta badan leh Een, waxyaabaha liiska uu soo taxo ka boqolka qof ee ugu een, saamaynta badan leh wuu ku soo daray mararka qaar waxaa la yidhahdaa ama muddooyinka ugu dambeeyey qofka afartanaad buu soo galay Een, hantidiisoo kale markaynu eegno waxay ku tilmaameen een, sanadkii laba kun iyo labayo labaatankii oo kale haddaan soo qaadanno inuu ilaa iyo shan boqol oo milyan oo dollar inuu ninkaasi hanti ahaan u haysto
Shan boq- shan boqol oo milyan shan boqol oo milyan oo dollar inuu saa u haysto marka waa lix iyo labaatan jir shan boqol oo milyan haysta shan boqol oo milyan haysta Wow.
sanad keliyana labiyo siddeetan milyan ku samaynaya wow marka saasay noqonaysa waayo cabdi xakiin marka wiilkan lix iyo labaatan jirka ah ee saameynta intaas laeg yeeshay een, u malayn maayo qof dalkan maraykanka jooga xitaa caruurta shan jirka ah ayaa taqaana ama waxay tagaan maqaayadaha magaciisa wata ee isaga uu leeyahay ama jokolatekiisa oo maaragtay ay maalin cunayaan marka waa nin saas caan u ah lix iyo labaatan jir saameyn intaa la eg yeeshay maxaa laga baran karaa oo oo barihii bulshada un kusoo caan baxay oo hanti uu isagu leeyahay aan ku shaqo tegine shabakadihii bulshada un ka adeegsaday aad iyo aad horta cashe waxaa xusin mudan ninkan waxa ka badan tirada dadka intay iskuul tegeen jaamacad tegey ee wax bartay tirada intan ka badan ay daba socdaan ama dhaqaale intan ka badan sameeyaa jiro iyaguna aad u badan taa horta waynu xusi karnaa inaanay xaggan oo keliya tahayn meesha magac iyo hanti un laga sameeyo laakiinse markaynu eegno dadka isaga la midka ah ee dariiqiisin qaatay ee warbaahinta bulshada gale gaar ahaan youtubeka iyo wixii la mid a waxay laga dheehan karaa qofku hadduu dhinaca wanaagga u adeegsado uu bulshadiisii waxyaabo madadaalinaya islamarkaana ka qoslinaya u keeno amaba waxyaaba xusuus ku reebaya dabcan sidoo kale iyagiina dib ugu celiyo tir ahaanna inay wax u kordhayaan ilan marka ugu dambayse warbaahintan waxa loo wada socdaa in dhaqaale laga sameeyo marka adigoo wanaag badan sameynaya dhaqaale fara badan ka sameyn kartaa marka tiradii isagana waa u kordhaysaa xaggii kale maalkiina walka labadii dhinacba waxaad dareemaysaa inay saa tahay marka ninkan cid muu caayin cid muu fogeynin naxli ma samayn dhibaato kale ma samayn laakiinse dariiqaas u qaata waaw markaasa wax alla wixii adduunka joogo dhan baa ku soo xirmay soo ururana maydha casha cidna iskuma diro iyaga iskeena aad baa mahadsanta cabdixakin thank you aad iyo aad guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawana intaas ayaan ku soo koobayaa intaan mar kale kulmayno waa casho ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo